kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida ay sheegeen khubarrada dhinaca caafimaadka colaadaha sokeeye iyo dagaallada ay isku qaadaan dalalka qaar keliya ma dhaliyaan dhimasho dhaawac iyo barakac ku yimaada dadka rayidka ah ama burbur hantiyeed balse waxay kaloo reebaan urugo iyo dhaawacyo qarsoon oo ku dhaca dadka ka badbaada masiibooyinkaasi soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka afrika ee ay ka dhaceen dagaalada sokeeye inkasta oo uu dalku ka soo kabanayo dagaalada haddana waxaa weli magaalooyinka qaar sida caasimadda muqdisho ka dhaca qaraxyo iyo madaafiic ay inta badan waxyeelo ka soo gaarto rayidka haddaba saameyn intee la eg ayay colaadaha sokeeye iyo qaraxyada ka dhaca dalka u geysan karaan maskaxda dadka soomaalida waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah rawda cabdulaahi colaad oo ku takhasustay cudurrada ku dhaca dhimirka iyo xanuunada lagu daweeyo cilmu nafsiga rawda adiga oo mahadsan marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsantaa nuur ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maskixiyan dhaawac intee la eg ayay dagaalada iyo qaraxyada u geystaan aadanaha bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o a iyo nuur adiga waan ku salaamayaa nuur su-aashan waa su-aal aada u muhiim ah cudurada qaraxyada laga qaado markii waa cudurka keliya ee qofka ku dhacayo markuu qofka la kulmo shil gaari oo adag amase waxyaabaha dabicigaha ee dhaco oo sida duufaanada amase abaaraha oo kale sidoo kale qofka marka xabsi la geeyo qofka markii la jir dilo qofka markii uu la kulmo qarax dil dhac kufsi waxyaabahaasoo dhan markuu ku dhaco waxaa jiro cudur u gooni ah oo ku dhaco cudurkaas waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa post traumatic stress disorder b t s d b t s d ereygaas ma lahan soomaali ahaan luuqadda kuma haysano waxaan laakiinse aniga aan ahaan iigu dhowaa oo aan la imid waxay tahay dhaawacyada qarsoon qofkii waxaa soo gaarayo dhaawac jir ah saraha dumayoo kale waan arkaynaa laakiinse lama arkayo qofkan qalbiyan sida uu u dhaawacmay qofka marka markuu qalbiyan uu u dhaawacmo waxyaaba waxaa jira markaa caafimaad dare ah oo dhab ah oo uu la kulmo oo raad aad u adagna ku reebo waa gartay waa mahadsan tahay su-aalooyinka kale ha inoo dambeeyeen ee aan aniga kuu qabo laakiin waxaan jeclahay in aan dhegeystayaasha su-aalooyinkii ay qabeen aan u fasaxo oo ay ku weydiiyaan dhegeystaha ugu horeeyo ayaan siinayaa walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto ee soo dhowow magacaygu waa bedri maxamed maxamuud waxaan joogaa etoobiya dhulka soomaalida galbeed oo loo yaqaano dowladdaenka soomaalida aniga waxaan weydiinayaa khabiirka saameyn intee dhan ayay ku yeelan kartaa hooyooyinka uurka le ee ciyaalka sabiga ee aan qaan gaadhin ee maalin walba korkooda ay ka dhacayaan madfac iyo rasaasta culus ee laisweydeersanayo waan islaamayaa v o a mar labaad iyo mar saddexaadba idinka iyo dhammaan dhegeystayaashaba bedri waad aad iyo aad u mahadsan tahay saameynta ay ku reebi karto waxaa ka mid ah ilmaha iyaga oo caloosha ku jiro cilmi baaris dheer lagu sameeyey arrintan waxaa la ogaaday in ilmaha xataa aan dhalana caloosha ku jiro ay saameyso waxaa la og yahay in waxyaabaha kale ee stresska ama nolosha adag uu qofka la kulmayo in ay ilmaha saameyso marka hooyada waxaa laga yaabaa in ay ku dhacaan inay ka qaado cabsi amase argagax amase xadin badan urkaas ay leedahay waxaana dhici karta xataa inay keento mararka qaarkood waxaas ka kor dhacayo ilmihii inay kasoo dilmaan laakiinse qofkii maskixiyan wuxuu noqonayaa sida ay u saameyso oo kale sida dadka kaleba ay u saameynayso qof maskixiyan ay dhibaato soo gaarto oo dhaawacyadaas qarsoon dhibaatada ay keenayaan waxaa ka mid ah hurdayarida oo kale waxaa ka mid ah qofka inay ku yaraato inuu wax ahmiyadda geliyo amase waxyaabaha concentrationka loo yaqaano oo kale in waxaa ka mid ah oo kale qofka uu noqdo qof habeenkii soo qarwo dhibaatooyinka uu arkayo uu dareemayo oo kale marka sida ay dadka kale u dareemaan oo kale ayay hooyada uur kale u dareemaysaa waxaana laga sii yaabaaba inay gaarto cunugii naftirkiisii uu ku dhasho dhibaatada noocaas ah
waayahay badri waxaan filayaa in su-aashaasi lagaa shaafiyey ee dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u yeero
magacaygu waa dilayta maxamed faarax oo jooga magaalada muqdisho waxaan rabay inaan qabiirka weydiiyo wadankeena ku dhawaad soddon sano ayuu burbur iyo dhib ku jiraa anigan kula hadlaya ayaa burburkii dalka ku dhashay wax ku bartay welina joogo oo ku nool waxaan rabay qabiirka inaan weydiiyo dhalinyarada maskaxdooda iyo mataqaanaa ay ka gashay in wadanka uusan rajo lahayn oo dhibaatadan iyo burburkan iyo waxaan lagu jiraayo oo qaarkood hadda ayba ka rajo dhigeenoo mataqaanaa ama wadanka ka qahayaan ama maarata tahriibayaan waxyaabaha dhalinyarada noocaas oo kaleeta qaabkee loo xallin karaa ama qaabkee loola tacaali karaa amasanteen waayahay delayta waxaan u fahmay marurowda ee su-aashiisa raja la-aanta ama quusta ay dhalinyarada soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool meelaha colaadaha ay ka jiraan ay bideen colaadda iyo xalkeeda
su-aashaas waa su-aal xiriir la yeelan karto arrintan aan ka hadlayno oo ah dhaawacyada qarsoon ee qofka kasoo gaaro dagaalada sokeeye dhaawacyada marka ay maskaxiyan soo gaarayaan qofka waxay soo gaarayaan qalbigiisa waxyaabaha ay keenaan baa waxaa ka mid ah in lagu arko qofka rajo la-aan inuu qofka ka fakeri waayo waxa uu rabo mustaqbalka sidoo kale waxaa dhacdo qofka meesha nabadda amase aan dhibaatooyin arkin ee aan cudurka qabin b t s d da wuu ka duwan yahay qofka kale markii ay noqoto sida uu arko xaalad markay dhacdo qofka dhibaatooyinka maskaxiyan qabo oo qaraxyada iyo dhibaatooyinka la kulmo oo xaalad saa u adag ku jiro waxaa ku dhacdo inuu dareemo in uu adduunka aaminka inuu ka dhumo inuu u arko waxay soomaalida waxay dhahaan waxaas iyo waxaas qofkaas wuxuu noqdaa bilashay inuu noqdo qof wax walbaba uga fakaraya dhinaca xun waxaa dhici karta rajo la-aan qof dareemo mar walba cidlo inuu noqdo marka waxaan dhihi karnaa in kasta oo rajada dhalinyarada amase dhalinyarada rajo la-aanta marka ay hayso wadanka ay rabaan inay ka tagaan waxyaabo badan ay sababi karaan shaqo la-aantu ay sababi karto nolosha kale ee adag ee lagu jiro ay sababi karto haddana haddii aanan dibba aanan u fiirinin oo aanan dhihin war wadan intaas burbursanayaan nahay qalbigan dadkeeni maxaa soo gaaray waa aragnaa in hantidii baaba'day waan aragnaa dhaawacyadii in muxuu ahay la daaweynayo waan aragnaa dadku inay ku dhintaan laakiinse su-aasha in laysweydiiyo u baahan waxay tahay maskixiyan waxaan meel nagama aysan aadine maxaa nagu dhacay waxyaabaha marka sababaayo waxaa ka mid ah qofka waxaa dhici karta in niyad jab ee ku dhacdo ama waxa loo yaqaano debressionka oo kale qofkaasna marka adduunka uusan rajo badan ka yeelan uu u arko qof adduunkii gabay marka waxyaabaha la sameyn kara waxaa ka mid ah qofku waa in uu la helaa dad cuduradan ku takhasusay oo daaweyn karo daaweynteedana aysan noqon keliya in daawooyin loo qaato oo qofkii uu raadiyo psychiatric rajadu way fiican tahay waana wax qofka dadku dhalinyaradu ay kasoo kaban karaan waayah waa mahadsan tahay dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u yeero walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto ee soo dhowow
magacayga waa cabdiwahaab maxamed garabey waxaan ku suganahay magaalada colombos ee gobolka ohio sidaan la soconno sanadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo fara badan welina waa ka dhacaan waxaa intaa u dheer dagaallo iyo madaafiic dad badana isu haysto in ay fiyow yihiin laakiin maskixiyan u jiran su-aasha aan weydii lahaa martida barnaamijka ma jiraan goobo loogu talagalay dadka qabo waxa loo yaqaano taroomaha ama xanuunada dhinaca maskaxda
aada u mahadsan tahay waa su-aal aada u muhiim ah sida su-aalaha kaleba ay muhiimka u yihiin koleyba isbitaalo mental health ahaan oo guud ahaan loogu talagalay dhinaca dhimirka oo weliba u daaweeyo dhinaca daaweynta psychiatriga oo daawo qaadashada ah way jiraan waan hal xarun oo dowladda hoos imaata way jirtaa martin lanceleti laakiinse ma lahan meel gooni ah oo loogu talagalay traamada national mental health oo loogu talagalay traamada ilaa iyo hadda kuma aana arkin muqdisho waxaan ka sameynay xarun baan sameynay xaruntii xakad baa galay oo hoola la xiriirto in loo baahan yahay in la helo dad badan oo khibradaan leh inay wadan kusoo noqdaan marka ma jirto haddeer inta aan ka warqabo laakiinse waa arrimo aan damacsannahay in la dardargeliyo weliba waxaan aada u dhiirigeli lahaa dowladdu in ay hogaankaas qaadato maadaama wadankii uu yahay wadan wax badan dhibaatooyin ee dadkiisa ku jireen waa arrin loo baahan yahay waa tahay waxaan filayaa in jawaabtaasi uu helay cabdiwahaabi garabey dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan mikrofoonka siiyo walaal soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ubax oo joogta nairobi waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo guddoomiye roodo maadaama ay tahay qabiir ku takhasusay cudurada dhimirka ku dhaca in caruurta yaryari ma ku dhacaa depressionka maxaase lagu garan karaa inuu cunugan hayo depression ama maxaase looga hortegi karaa waalidka la gudboon inay sameeyaan hadduu ku dhaco depressionka maxaa astaan u ah inuu cunugan hayo depression mahadsanidiin
waa mahadsan tahay waa su-aal fiican ciyaalka depressionka keliya ma ahan laakiinse dhammaan cudurada ku dhaco dhimirka wuu ku dhacaa ciyaalka sidee lagu gartaa khaasatan midaan kurbada amase welwelka la xiriirta amase depressionka oo erebixinteeda rasmiga ah kuleyba hadda aanan gacanta aan lagu haynin laakiinse aan dhihi karno waa qofka murugo lasoo daristay ilmaha way ku dhacaan waxyaabaha lagu garta waxaa kamid ah cunugii waxaad arkaysaa inuusan xiiseyneynin ciyaaraha ee ilmaha kala xiiseeyaan waxaa arkaysaa haddii uu yahay cunug iskuul ka dhiganayo inuu iskuulka ka caajisayo oo kale sidoo kale ilmaha habeenkii oo kale dadka badanaa waxay u maleeyaan in cunuga dhaqan xumo kale iyo se wax kale ay ka tahay mararka qaarkood xataa cuduradan maskixiyanka ah sida traamada amase muxuu ahaay kurbada oo debressionka ah way keentaa in habeenkii ay ilmuhu kacdiyaan waxaad arkaysaaoo kale cunugii oo aan xanaaqi inuu cunuga xanaaqi ka bato oo ama ooyintiisa ay badato ama xanaaqiisa uu bato mararka qaarkoodna waxaa arkaysaa de in uu noqdo cunug aamusan oo aad muxuu ahay dadkii iyo wix uga dhex baxayo aada u gaabsaday oo dadku markaas ay magacyo u bixiyaanba war maxaa kuugu dhaca war kan doqonsanaa war intan wuu ka daraayaa marka calaamadahaasaa laguaa lagu gartaa waxyaabaha lagu daaweyn kara marka waxaa ka mid ah in loo geeyo dhakhtar ku takhasusay dhinacan uu arko oo halkaasna ay ka socoto in adliist cunugii qiimeyn lagu sameeyo daaweynna loo sameeyo aad baa u mahadsantaha waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga maaragtay magacayga waxaa layihi abdiwali xasan xaashi waxaan ka shaqeynaa iscafinta iyo dadku inay iscafiyaan waxaan ahay asaasihii barnaamijkan cafis walaashay roodo waxaan weydiinayaa iscafinta iyo dib u heshiisiinta qayb intee la-eg ayay ku leedahay waxyaabaha loo yaqaano trauma healinka dadku ayagoo trauma qaba oo dagaalkii trauma ka qaba ama maskaxdoodu ay dagaalkii saamaysay oo dhibaato u geysatay ma sahlan tahay inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta mase sahlan tahay inay ama wax cafiyaan ama la cafiyo haddii aysa sahlanaynse wadadooyinkii wadadee loo mari karaa dadka noocaasa wadadee loo mari karaa maskixiyan marka laga hadlayo dhanka iscafinta taas ayaan maaragta raba walaashii rooda inaan weydiiyo weli xaashi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad ayaana uga warqabaa barnaamijyada aad samayso xaqiiqdii oo wax aad dadka u anfacayo oo ah qofkii dhibkii loo geystay inuu cafin karo iscafiska waa qayb ka mid ah daaweynta maskaxda waa waxa loo yaqaano forgivenesska amase qofka inuu cafiyo wixii ku dhacay qofka markaas uu waxa cafinayo maskaxiyan wuxuu sameynayaa intuusan intuu imaado meel uusan dhihin hebel oo waxaas ii geysta ama heblaayo waan cafiyey wuxuu dib u soo xasuusanayaa qofkaas wixii uu u geystay marka wuxuu gelayaaba xaaladii qofka markii la daaweynayo uu dhacdooyinkii dib u xasuusanaye arintaas marka waxay u baahan tahay qofka markuu heerkaas gelayo in uu helo sidoo kale qof ku takhasusay dhinaca dhimirka oo aliist haddii qof